saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka waxbarashada raadi haysanaaya magaalada jawhar toddobaadkiiba haadaan oo kale ayaad inoogu barateen inaan barnaamijka halkan idinkaga soo gudbiyo toddobaadkana barnaamijka waxaan ku eegi doonaa doorka ay waalidiinta ka qaadan karaan saruuqaadista waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe waxaana idinla qaybgeli doona mid ka mid ah dhallinyarada waxbartay magaalada jawhar macalimiin waalidiin iyo culimada magaalada jawhar ee u diyaargarooba barnaamijka
dalkeena soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saarta halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah saare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki waa mar kale barnaamijka waxbarashada sidaad hordhac barnaamijka ku maqasheen toddobaadkan barnaamijka waxaan uga hadli doonaa doorka ay waalidiinta ka qaataan saaruqaadista waxbarashada ugu horeyn waxaan siin doonaa yuusuf cabdirasaaq yuusuf oo kamid ah dhallinyarada waxbaratay iyo maxamed cabdi xuseen oo kamid ah macalimiinta magaalada jawaar waxayna igaga warameen doorka waalidiinta ay ka qaadan karaan saruqaadista waxbarashada
ugu horeyn waa idin salaamayaa dhammaan bahda raadiyo isnaay sidaa wadadhantihiinbo waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu haddaan barnaamijka gudagalo door nuuce ayay ku leeyihiin waalidiinta waxbarashada maasha allah horto waalidiinta la-aantooda waxaan aaminsanahay inaan wax la baran lahayn waayo waalidiinta haddaysan jiri lahayn waxbarashada ma jiri lahayn sababtoo ah markaan saas leeyahay waalidiinta waxay kuleeyihiin door aada iyo aada weyn aan lasoo koobi karin waxbarashada waayo de caruurta wixii waxbarashada geynayaba waa waalid waxbarashada ku kontaroolayo waa waalid kuwa juhdiga ku bixinayo waa waalid kuwa qarashka ku bixinayo waa waalid inuu dugsi qur-aan barto inuu iskuul barto inuu wax weliba oo waxbarasho ah ku dadaalo juhdi ku bixiyo caruurta waa waalid waayo waalidka la-aantiisa waxaan aaminsanahay inaysan waxbarasho jiri lahayn waayo cunuga maanta haddii maanta dugsi la geeyo ama iskuul la geeyo macalinka dugsiga alifbeetada ugu horeysa uu soo barayo haddaysan waalidiinta ku kontaroolin oo maanta hooyo maxaa lagu soo dhigay ee hooyo aysan dhihinin ama aabbo uusan dhihi lahayn maanta wixii lagu soo dhigay aabbo keenaan arkay uusan dhihi lahayn caruurta uusan kitaab qur-aan markuu dugsi dhiganayana uusan u gadin oo markuu iskuul dhiganayana buugaag oo u gadin oo yuniformkii iskuulka uu ku aadi lahaa uusan u diyaarinin laga dhaqin cunto loo diyaarinin cunugaas dugsiga ama iskuulka aaday waqtigii teemka iskuulka markii la gaaro haddana cunugii loo diraynin teemka iskuulka oo waalidka uusan u diri lahayn dee waxbarasho uma jiri lahayn walaalayaal marka waalidiinta waxay ku leeyihiin door aada iyo aada u weyn oo muhiim ah ayay ku leeyihiin saruqaadista waxbarashada waayo de maanta ninety bercenty waxbarashada cidda doorka u weyn ku leh waalidiinta ku jiraan haddaysan waalid jiri lahayn caruurta wax ma barateen cunuga waxbarasha lagu kontarool albaab kastoo kusoo baxo maanta iskuulka ma tagtay maxaa soo dhigatay cashirkee soo qaadatay dugsiga ma tagtay maxaa lagu soo dhigay macalinka muxuu kusoo baraa tuusan waalidiinta dhehaynin oon loo dirayno cunto la siinayno iskuulka loo dirayno barafadka loo diraynayno dugsiga loo diraynin intaasoo jufti iyo dadaal ah oo dhaqaalo ku bixinayno waxaa intaas ku bixinaya waa waalidiinta waayo waalidiinta haddaysan dadaalkaas ama juhdigaas aysan ku bixinin caruurta wax ma baran lahayn ani hadda waa kana nin labaatan jira ahay waalida wax isoo baray subaxdii salaadii waa liiga toosinaya kac aad dugsiga kiimow libiso aada iskuulka waa ligu kontaroolay wax kastoo baranayo dhaqaalaa lagu bixinayo juhdiga lagu bixinayo maasha allah kheyr allah siiyo hooyadii aabahey haddaysan juhdigaas iyo dadaalkaas ani maanta aysan igu bixinin oo markaan dugsiga u gambiyo ama iskuulka aan u gambiyo aan la iisoo raadin macalin maanta ninkaan maymid iskuulka may ma imaanin sababtoo ku maqnaa ka wareyso iskuulka macalinka haddaan la dhihin ama haddaan la dhihin dugsi qur-aanka macalinka isoo baray maanta ma yimid yuusuf maya ka warayso xagoo jiri intee aaday haddiisan waalidiintan iweyden macalinkan iweyden haddana waalidka uusan igu kontaroolin meeshaan ka baxay iyo meeshaan jiro maanta heerkan taaganahay ama waxa aan bartay ma baran lahayn qalbiga caruurta waa ogtihiin in la dareelo baahan yihiin wax walba in lagu kontaroolo baahan yihiin marka waalidiinteena qar allah siiyo waxay ku leeyihiin door aada iyo aada u weyn oo aada u qurux badan ay ku leeyihiin haddaysan waalidiin jirin waxbarashadaba inaysan jirin aaminsan ahaan qodobka ah sidee loo caawin karaa waxaa jira waalidiin badan waana awoodin inay geyaan goobaha waxbarashada caruurtooda sidee loo caawin karaa waa su-aalo aada u fiican horta waxaan aaminsanahay yuusuf cabdirasaaq yuusuf ahaan haddaan ahay waalid maanta jiro jecel inuu joogo cunugiisa waxbarasho la-aan ma jiriyo laakiin awood la-aan haddayba timaado waxaa timid dan iyo duruuf markaas jirto ku kaliftay waalidiinta inay gey waayaan caruurtooda waxbarasho ay la tacaalaan noloshooda yunow qofka hadduu awoodi waayo inuu cunugiisa waxbarashada geeyo waxbarashiisa ku kontaroolo dhaqaalo ku bixiyo heer sare ka gaaro waalid aan jeclayn maanta inuu cunugiisa wax u barto ma jirto laakiin daruufaa jirto danaa jirto sidee loo caawin karaa waa marka su-aasha taagana waxaa loo caawin karaa maanta waxaa caawin karaa hay-adaha samafalayaasha waa inay fasti ka taageeraan caruurta waalidiinta waxbarashadooda waa inay ku caawiyaan waxbarashada caruurta waayo dhee waa qoon la-aan waa iftiin la-aan waalidka inta badan percent way jecel yihiin inay caruurtooda wax bartaan waxbarashaduna sare ay u kacdo hore ay u socoto laakiin waxaa jirto awood markaas waxbarashada cunuga lagu gey karin ama si qurux badan waxbarashadu rabo cunuga aan la gey karin ayaa jirto waxaan ka codsanaynaa hay-adaha caalamka inay ka caawiyaan caruurta waxbarashada waalidiinta la jecel horto waxbarashada caruurtooda horta aada u mahadcelinaya si qurux badan waalidiinta inta badi waxay jecel yihiin caruurtooda inay waxbaraan ku tabcaan si qurux badan waxbarashada kor loo qaada aada u jecel yihiin waxaa marka ka codsan lahaa inay hay-adaha wax caawiyo inay ka caawiyaan waxbarashada waalidiintaas si qurux badan oo wanaagsan inay uga caawiyaan waa waxbarashada iftiinka nolosha waaye waalidiinta inta badan way jecel yihiin dadkuna daruufo badanaa ku xiraan dad waxaa jiro iskuulkaan iska bixi karin dad waxaa jiro dugsi qur-aanka iska bixi karin dadkaasoo dhanna dani daruuf baa ku xiran maan ma hooyo walba ama aabo walba uu jecelyahay cunugiisa maanta inuu uniform soo xirto iskuulka miiska ugu hore inuu ka fadhiisto sambuurada macalinka inuu firto waalidiinta aaday u jecelyihiin boqolkiiba boqol laakiin waxaa jiro dani daruufaa jirto daruuftana sideedabo xaalad jirto waxaan isjoognaa wadan oo xaaladiisa boqolkiiba boqol aysan dhamaystirnayn oo baahiyo badan ay jiraan marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha wax caawiyo inay ka caawiyaan waalidiinta waxbarashada maanta ma dhihi karno si kala lagu caawin karaa hay-adaha waxbarashada inay caruurta si qurux badan oo wanaagsan aga caawiyaan waalidiinta inay caruurta waxbaraan aqoon la-aan oo iftiin la-aan waalidiintana aada u mahadsanyihin sida u dadaalayaan intaan geenin waxbarasho caruurtan waxaan leeyahay ku dadaala waalidiinta waalidiinteydii oo idinkaa idinla hadlayaa ku dadaala caruurta inaad geysaan goobaha waxbarashada ku dadaala cunuga inaad waxbarashada ku koontaroosho ku dadaala inaa cunugiina heer saro inuu ka gaaro waxbarashada haddii ilaahay insha allah maxamed inoogu warbixi doorka waalidiinta ay ka qaadan karaan sar u qaadista waxbarashada wallaahi doorka waalidiinta ay ka qaadan karaan sar u qaadida waxbarashada door aada u weyn ay ka qaadan karaan maadaama ay yihiin waalidkii dhalay ubadka yacni soo barbaariyey marka laga hadlayo waxbarasho yacni waalidka waa loo baahan yahay oo maxaa yeelay waalidka waa udub dhaxaadka waa ardayga macalimiinta oo u dhexeeyo marka marka hadduu waalid uu joogin yacni waxbarashada ardayga ma hagaagayso oo maxaa yeelay meesha ay kasoo bilaawdaan yani waxbarashada ay kasoo bilaawataa waalidiinta ah oo guriga hadduusan waalid lahayn ardayga ma waxbarashiisa ma toosayso mana hagaagayso oo waxaa loo baahan yahay mar walba waalidka inuu ahaado midka ardayga saacido dhan waliba hadday noqoto dhanka uniformka oo kale dhanka tarbiyadoo kale soo toosinta ardaygii oo kale marka ma la dhihi karo yacni waalid la-aan yacni waxbarashada horey usii soconaysa oo waxaa ku imaan karo gaab marka waa loo baahan yahay waalid teeda kale waa xiriirka ka dhexeeyo yacni maamulka ardayda iyo macalimiinta marka waalidka udub dhexaadka taasaan dhihi karaa ha ka macalin ahaan waa aragnaa oo maxay dhahaan mar walba oo ardaygii iskuulka laga waayo qofka ugu horeeya aan la xiriirno waa waalidiinta waaye oo waxaan dhahnaa maxaa ku dhacay weli canuga maxaa ku dhac maanta asagaa naaga warbixiyo canuga waxa qabsaday hadduu xanuunsan yahay haddii si kale uu mashquul u galay haddii coleysi kale ay jiraan oo dhanka yacni waxbarashada xaggeeda ah marka waa aragnaa oo wax keliya aan la shaqaynaa waalidiinta ahbo haddaysan ay waalid lahayn ardayga ma soconayo waxbarashadiis ma soconayso horma u soconayso gaabaa ku imaan karo macalin ahaan waan aragnaa waalidiinta taageerayo yacni ardayda macalimiintana ka saacidayo yacni ardayga mar weliba marka loo fiiriyo dhanka marka ay guryaha kasoo tagayaan oo kale xiliyada waqtiyada loogu talagalay in iskuul kala yimaado kale haddii cunuga maanta uu soo daaho kale waxaan la xiriirnaa waalidkaan la xiriirnaa ayagaa naaga warbixiyo culeysyada ka yimaado ardayga dhankiisa waa jirta in waxaa jira caruur oo aan lahayn hooyo aabo lama dhihi kara aanan lahayn ama caruur agoonaa jiri karto ama waxaa jiri karto hooyooyinkii inay meelo kalenka isaga mashquulaan yani aysan awoodin inay ubadkaas ku ogaadaan maaragtay iskuuladii caruurta noocaas oo kaleenta waxyaaba aad u samaysaan ma jiraan wallaahi horta waa jiraan inta badan waa waa waa aragnaa caruur waxaa noo timid xataa marar badan aan la kulanaa arday ama yacni caruur aan wadanin waalidiintooda aan la soconin oo marka aan ku dhahna a waalidkiina na dhahayo waalidkeena ma joogo ama maxay dhahaan beeray jiraan ama magaalada kuma sugna baadiyay jiraan ayaga marka waa soo dhaweynaa waxaan u sameynaa motivation waa dhiirigelinaa waxaan dhahnaa bal soo soo dhowaada xataa dhanka uniformka waa ka saacidnaa maadaama iskuuladii ay free ay yihiin waxbarashada teeda kalena lagana helo yacni feedin program uu ka socdo barnaamij yacni quudin ah marka inta badan ardaydaas waa saacidnaa waana aragnaa waxaana u badan inta badan kuwa waalidiintooda yacni oo leborka ah yacni shaqaalaha ah ee nolol maalmeedkooda ku mashquulsan ee aan jaanis u helin ardayda ama caruurta inay iskuul geeyaan waqtigoodan aada uu u yaryahay marka inta badan waxaan dhahnaa xataa haddaan ku aragno magaaladao kale iskuulkaasaa jir imaada yacni waxbarashada bilaash waa lacag la-aan waaye wasaaradda waaye teeda kale aabay uniformkiina diyaar waaye haddii waalidka culeys xaggiisa uu ku jira anagaa diyaare waa saacidnaa maasha alla wayna jiraan caruur saasoo kale waa jiraan xataa waxaa jiro kuwa derbijiif aan soo wadnay oo meelaha iska warwareegayo ama casaayayaal waxaan dhahnaa xillina shaqaysta xillina waxbarta oo maxay dhahaan waxbarashada waa muhiim ka faa'iidaysta marka marar badanaa aragnaa saacideedkaasaan u sameynaa inta badan waa gartay markii aad soo wadaan caruurta darbijiifta ah ama kuwa baalashlayaasha ah oo aad keentaan goobaha waxbarashada ma jiraan hay-ado idinku taageero maaragtay horumarinta waxbarashada caruurtaas
wallaahi wasaaradda inta badan aad kaabto hay-ada qaarna waa jiraan oo kuwa baaralaysiska oo maxay dhahan coryaamiinta aad taageero iyo maxay dhahan kuwa aragga naafada ka ah iyo dhaga maqalka oo kale hay-ada qaaraa jiro oo maxay dhahan agab ay u baahan yihiin u keeno inta badan oo saacido laakiin inta badan wasaaradda xil a iska saartay iyadaana maxay dhahaan mar walba aa kaabto baahidooda wallaahi bulshada jowhar khaasatan hirshabeelle waxaan ugu baaqi lahaa maadaama wasaaradda ay dadaaleyso ee waxbarashadii free ay ka dhigtay teeda kale caruurtii maxay dhahaan ay helayaan yacni waxbarasho bilaasha yacni fiidhin ama quudin bilaasha oo canugi maanta haddii inkeys yacni uu ka jiro xogaa culeys xaafadda ee wasaaraddii ay fududeysay barnaamij w f b ay diyaarisay oo ardayda cunto lagu siinaayo xilli quraac ilaa ay qado waxaan dhahi lahaa waa jaanis ka faa'iidaysta reer jowhar khaasatan hirhir shabeelle ardayda usoo dira yacni kii gaaray waxbarasho usoo dira dugsiyada dowladda ka faa'iidaysta waxbarashada saasaan ku odhan lahaa cali faarax xasan waxa uu ka mid yahay waalidiinta magaalada jowar waana wax ka weydiiyey qeybta ay ka qaadan karaan sadow qaadista waxbarashada aabacali waxaad inoogu warbixisaa doorka kan waalid ahaan aad ka qaadataan sar u qaadista waxbarashada bismillaah
door weyn ayaa waalidiinta ay ka ciyaaraan inay ilmahooda wax baraan sababtoo ah ilmaha in wax la baro oo la tarbiyeeyo wax meesha ku jiro waayo cunuga waa in la barbaariyaa la tarbiyeeyaa akhlaaqdooda la tusaa marka door weyn ayaa waalidiinta ay ka cayaaraan aan ka qaadanay sidaan u barbaari lahayn ubadkayna oon waxbarashadooda aan si fiican oo wax u bari lahayn cunuga markuu yaryahay waxaa loo baahanya in la barbaariyo oo wax la baro iskool la geeyo dugsi qur-aan la geeyo intaas micnaha waalidiinta waalidku wuxuu ku khasban yahay inuu cunugiisa cunug tarbiyeysan oo akhlaaqiyan ah oo meel kastaba ka dhisan maskixiyan ee cilmiyanba in loo helo marka haddaan nahay waalidiinta waxaan ku dadaalnaa cilmahayna inaan tarbiyeyno waxna barno si ay mustaqbalkooda mustaqbal wanaagsan uu u noqdo waxyaalaha caruurta aan u sameyna waxaa ka mid ah in maha in dugsi marka ugu horeysa dugsi la geeyo qur-aanka ay bartaan kadibna ilaahay kuuma darnaadee iskool la geeyo si ay micnaha tayadooda waxbarashada aada ugu sii koror haddaan anaga aan nahay waalidiintii oo ilmaha waxbarayay waxbarashada micnaha door weyn ayaan ka cayaarnaa haddaan nahay aabayaasha door weyn ayaa cayaalka waxbarashadooda aan ka cayaarnahay si ay mustaqbal wanaagsan ay ku gaaraan waxaan bixinahay mishaarkii oo macalimiinta lasii lahaa yuniformkoodii wax kastoo cunugaas u baahan yahay annaga ayaan bixino haddaan waalidiin aan nahay marka door weyn ayaan ka cayaarnahay waxbarashada ubadkayna haddaan nahay odayaasha degmada jihor ku nool maxaad ugu baaqaysaa waalidiinta kale ee ku dhegaysanaysa iyagan waalidiinta kale inta dhegaysanaya waxaan ugu baaqaynaa in ilmahooda waxbarashadooda ku dadaalaan si ay mustaqbal fiican ay ilmahaas ay kusoo baxaan ardaydana ay noqdaan arday tayo leh maskax leh oo meel kastaba oo ka dhisan si ayagana oo micnaha door weyn ay ka qaataan waxbarashadooda marka ilmaha juhud fiican ayaa lagu bixiyaay dadaal ayaa lagu bixiyaay dhaqaale ayaa lagu bixiyaay si ay mustaqbal fiican ay ku gaaraan qaybihii dambe ee barnaamijka aynu isla soo gaarnay markaana macalin maxamed cabdulaahi iyo sheekh xuseen miinow mici oo ka mid taha cilmigoodiinka magaalada jawhar ayaa iiga barmay mas-uuliyadda ka saaran waalidka inay caruurtooda wax baraan bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam amaa bacd intaa kadib insha allahu tacaalaa waxaan rabaa kelmadeeda gaawan inaan aga hadlo hadii ilaahay u waafajiyo inaan aga hadlo waajibka saaran waalidka caruurtiisa hadday wax baro waayaan iyo in laga rabo inay wax bartaan midda koowaad hortaa ilaahay jalla jalaaluhu wuxuuna siiyey caruur ooyuuna siiyey caruurtaasoo mas-uuliyad naga saaran inaan wax barno waatuu nabiga uu leeyay sala allahu calayhi wasalam kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyatihi nabigu wuxuu leeyahay qof kastoo idinka idinka mid ah waa raac waa qoosaar waana la weydiinaya wixii yani qoosaar uu u noqday waa la weydiinaya marka markaa nabiguna waa kala qaaday aabbuhu isagaa mas-uulka ah gurigaasi isagaa mas-uulka ah waalidka ilmaha iyagaa mas-uulka ah waxaana loo baahan yahay inay ogaadaan waxbarashadooda qaabka yani waxay samaynayaan owlad baa saaran in wax ay baran caruurtooda waatuu nabiga uu leeyay sala allahu calayhi wasalam maa min cabdin yastarciihi allaahu yamuutu yowma yamuut wa huwa kaashin liraciyatihi ilaa xarama allahu calayh aljanna nabigu wuxuu leeyahay addoon ma jiro ilaahay oo meel raaciya quusaar uu ka dhigay dhimanaayo isagoo dhimanaayo isagoo khiyaamay mas-uuliyadiisa ilaa ilaahay wuxuu ka xarimayaa jannada inuu galo marka waalidku waxaa waajib dushiisa saaran ah inuu cilmihiisa aad kula dadaalo inay diinta bartaan akhlaaqda ay yani u toosiyaan aadaabta ay baraan waana mas-uul iyaga dushooda saaran arrinkaasi waa muhiim inay waalidku fahmaan maxaa yeelay ilaahay jalla jalaaluhu caruurtu markuu abuurayay qur-aankuu ku sheegay oo ilahi wuxuu leeyay waclamuu annamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna ogaada maalkiina iyo caruurtiina waa fitno wa ana allaha cindahu ajrun cadiim ilaahay wuxuu leeyahay agtiisa waxaa yaalo ajir weyn ajirkaas weyn waxaa ka mid taha owlaadda hadday fitno tahay waalidku waxaa dushiisa saaran inuu mar walbo kula socdo cilmigiisa waxbarastiisa uuna baarbaaro maantuna caruurtii taasi ma aha waalidku ma daneeyaan waalidku ilmihii way dayaceen maxaa keenay ilmihii mobeelo iyo waxyaababaa luqanta loo ogeliya aa loo dhiibay cunugii waxbarasiisa waa hooseysaa fahankiisii waa hooseeya diinkiisii waa hooseeya aadaabtiisi waa hooseysaa arrinkaasna dayacitaankaasna wuxuu ka socdaa waalidka khaasatan aabaha aabaha isaa mas-uulka caruurtaasi waxbaristooda hadday wax u bartaana beri waalidka iyagaa taaj loo gelinayaa khaasatan ilmuhu waa in aad iyo aad loogu dadaalo qur-aanka baristooda iyo caqiidada caqiidadana ugu daran maxaa leeyay sanadkan ilmuhu waa la lexsan karaa gaaladu waxay yani dhagarkooda ma lasoo koobi karo waxaana ka mid ah inay ku dhakraan waxay iyaga rawaan mabda-ooda dastuurkooda diintooda inay ku dhakraan qofka hadduu qalbigiisi aan la dhisin oo cilmi aan lagu dhisin oo cilmi aan lagu camirin waa culmahaasi waxay noqonaya ilmo dayacan waalidkuna aakhiro ilaahi jala jalaaluhu wuxuu mas-uul aga dhigay ilaa wuu weydiinayaa waxaan leeyahay waalidow ilmaha mas-uul baa kaa saaran ilmahaada wax bar haddaad wax barto aday ku anfacaysaa hadday wax barowayna adigaa ka shalaayi doono
doorka waxbarashada horta waxbarashada waa shay aas-aaska oo ibni aadamka ah sababtoo ah qofka wax bartay waa sidii aadan qoraxdii camal ah tuu ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulilalbaab ma mid yihiin mid wax bartay idan midan wax baranin isku mid ma ahan waa su-aasha koowaad midda ay weyda ka qaadan karaan sababtoo ah cunugan waalid aanan ka warhaynin sababtoo ah wax maba baranaya ma aho sababtoo ah waxbarashada wax simbir hogaan u ahaa waalidiinta wey waa waajib inuu calaa kulli muslim muslimatan inuu qof walba odan bar mas-uulad baa ka saaran inuu cunugiisa hooyada ee dhashay in aydan wax barto waxbarashadan waa shay qaali ah waalidiinta inay waalidiintu in ubadka ay dhaleen inay waxbarasho ay geeyaan nabiga caleyhi salatu slam uu leeyahay kullukum raacun wa kullukum mas-uulan an raaciyad qof walbuu mas-uul buu haayaa mas-uuladiis inuu inu raaciyo gudahaan intaasi aan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxbarashada raadiga haysna oo aan toddobaadkan uga hadlaynay doorka ay waalidiinta ka qaadan karaan sarmarinta waxbarashada gobolkan shabeellaha dhexe intuu socdo barnaamijka waxaadana socodsiinaysa anigoo ah saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa zaki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan keesi xigsidaayay nabadgelyo